xildhibaanad fawziye xaaji aadan guddoomiyaha xisbiga qaranka iyo dimuqraadiyadda ayaa tahay siyaasiyad weynna waa tahay waddankana aad baad oga warqabtaa wakhtiyadii dhoweyto waxyaabo ayaa ka dhacayay muqdisho waxaa lagu xidhay ninkii siyaasiga ahaa cabdiraxmaan cabdishakuur arrimahaasi maxay ka dhigan yihiin maxay tahay
bismillahi raxmaan raxiim horta waa la salaamay idinka idaacadda iyo iyo dhegeystayaashiinaba salaamta islaamkaan idinku salaamay assalaamu calaykum soomaaliya waa lagu nabad qabaa dhibaato waa iska jirjirtaa laakiin wadanku aada buu hore ugu soconayaa arrinta adiga weydiisay mudane cabdiraxmaan cabdishakuur waa run waxaa soo qabtay ciidamada amniga iyo xeer ilaalinta iyagoo sababo badan sheegaya sababahaas ayaga looga fadhiyaa inay hadhow qeexaan maxkamad baa shalay la keenay dibna waa loo celiyey maxay haytay annagu xisbiye ahaan waa aragna xeer ilaalinta waanu u tagnay si aanoo xaqiijino waxaan la sheegayaa waxa uu yahay waxa waa naloo xaqiijiyey inay iyagu qoreen in maaragtay la horkeeno maxkamad waxaase ka dhacay halkaas iyo xabsiga iyo siday wax u dhaceen waxa weeye arrimo aanan hadda faragelin karin waayo weli kiiskii wuu socdaa kiisna lagama hordhaco dhan ay wuxu dhaceen yaa qaladka lahaa iyo yaa sax ahaa dembiyada la sheegayo isagu ma ku jiraa maku kuma jiro waxaasoo dhan xeer ilaalinta iyo wax maxkamadahay u taallaa laakiin ninkaasi waa waa waa waa xiran yahay waa run hadda inkasta oo maaragtay aada si xasiloonay u dhacdo looga doodayo sidii maaragtay loo dameynan lahaa ama loo sii dayn lahaa laakiin dowladduna hadda gacantiisa kuma jira hay-adaha amniga iyo xeer ilaalintu uu xidhan yahay
gartay maadaama oo hawshu hadda ay maxkamad taallo aadna tiri hawsha intaasaan ku dhaafaynaa arrimahaasi keliya ma khuseeyaan cabdishakuur dad badan bay khuseeyaan idinka laftiina waxaa tihiin siyaasiyiin xildhibaanad kasakow siyaasiyad baa tahay xisbiga waxaad guddoomiye ka tahay qaranka iyo dimuqraadiyadda han weyn oo kale aad leedahay dad badan baa kula mid a arrintaasi arrimahan cusub dowladdu ay sheegaysay axsaabta iyo dadka siyaasiyiinta ma mid wada khusaysaa
sidee u wada arrimahan ama arrimaha arrimaha dowladdu waxay soo saartay beryo dhoweyto inaynan marar badan shirar aan la qaban karin waxaan la sameyn karin culaysyo badan oo dareen ayaa ka soo kordhaya muqdisho ma wax xagga siyaasiyiinta xoog hadda lagu saarayaa jira constitutionka maya maya wax xoog siyaasiyiin xoog lagu saarayaa ma jiro ogow dawladdu waa dawlad haddaan sharcigu sarrayninna waxba dee lagu kala socon maayo haddii qabiil lagu shaqeeyo oo sharciga la ilaabo waxba tari maayo haddii kooxaysi lagu shaqeeyo oo sharciga laga gudbo waxba halkaas soomaali waxaa dhigay dhibaatada dhigtay waxa weeye iyadoo wadankii ciidana aanay priority ka dhigeyn marka horta shir lama shiri karo taasi qalad dhacay buu ahaa sababtoo ah maxay ahayd constitutionka ufasaxay dadku inay shiraan xaq buu leeyahy qof waliba inuu shiro oo ay association la samaysto oo xisbiyadan waxay ku yimaadaan ururo iyo shirar iyo wadahadallo dad isu yimaadeen marka horta taasi waa wax maaragtay qalad dib loo sixi doono laakiin wadanku wuxuu u baahan yahay in sharcigu sarreeyo xasilooni baa loo bahay qofkii dembi gelay dembi lagu dhaafi maayo qofkii aan dembi gelin waa la sii daynaya waxaa kala saaraya maxkamadaha laakiin culays gaara oo la siinayo ama la saarayo maxay ahayd toy axsaabta iyo muwaadiniinta iyo siyaasiyiinta ma jiro dawladana waa dawlad yar oo hadda kacaantay oo hadduu lugaha lugihii u horay soomaaliya maanta aniga intaan arkayo muddadii aan joogay rajo weyn baan ka arkaa nabadgelyadii qaraxyo badan oo culculus waa dhaceen dad badan waa la adeen laakiin waxa doga in laga soo baxayo
xildhibaanad in janis la siiyaa janis la siiyaa horsocodka dowladnimada
xildhibaanad fawziya haddaan dhanka hataa usoo dhaadhacno xildhibaanada laftooda maalmo dhoweyto xeeryaalaalyaha guud laba nin oo xildhibaanada ka mida ayuu farta ku fiiqay weliba qoraallo usoo gudbiyey guddoonka sheegay in xataa xasaanada laga qaado oo ay howlo ku jiraan baarlamaanka laftiisa haddii dowladdiina ay lafteedii isku maqan tahay xaaladdu halkey marka dhankee loo wadi
hore laga qaado waaweydii naxeel ilaalinta asana wuxuu ku adkaysanaya anigu dunuub baan hayaa dunuubtaan hayana waa inaan xaqa laygu leeyahay inaan baadho inaan ka daba tago si aan u baadhana anigu xildhibaan ma baari karo haddaan la ii fasaxin inaan baaritaankayga haysto marka isagiina waxaa weeye wuxuu isagu xaqu leeyu weydiistay xildhibaanadu haddii aanay dembiyada laga sheegaya jirin xaq waxay u leeyihiin inay istifaacaan iyo in baarlamaankoodii iyo xasaanadoodii loo soo celiyo marka sharcigun bay lagu socodsiinayaa baan umalaynayaa haddaan anigu dhex iska taago xildhibaanna waanahay nimankaasina waa dad asxaabtayda ah sharcigiina waxaa rabaa in lama garanaysaa la dhowro marka hadda wuxuu leeyahay xeerilaaliyuda amaan iska seexdo gurigayga tago bustahayga huwado wixii dhacaya ha dhacaane ama ha la ii daayo shaqadayda aan wata
marka ma codsaday baarlamaankaana marka la furo baarlamaanka arrinkaa laga doodaya laga hadlaya isna loo yeedhaya marka lak wax ma jiraan marka tallaabo oo la qaaday oo ku saabsan codsigiisa
baarlamaanka warqadii wuu usoo gudbiyey baarlamaankiina waa la xidhay imika marka marka baarlamaanka la furo ayaa arrinkaa haddaan guddiga joogtada ah oo waktiyada fasaxyada shaqaysaa u fasaxin waa waxaa ladoo wadahadal iyo in isaga baarlamaanka loogu yeedhay noqonaysaa marka weli hawshaasina waa qabyo wax oo dhami waa hadda uun
xildhibaanad haddii aan dhanka kale u dhigo gaar ahaan raggii dadkii aan aan qeybtiina siyaasadda ku jirtaa baryahan sheekooyin waxaa soo baxaya in dad meelaha qaarkood lugta kula jira ama gadaal kula jira inay dowladdii lafteedii culays saarayaan oo ama ay siday ku ridi lahaayeen ama xukuumad ha noqoto ama dowladdii kale ka weyneydba ha noqotee dad inay jiraan howlo wata oo ereyadaasa aada ugu soo badanaya muqdisho maxaad ka og tahay arrintaas
waa iskasa hadalkuna waa badan yahay waana jiraan kolleyba dad ajinabi ahoo raba inay maaragtay wadankani aan hore u soconin oo curyaamiyaan oo danahooda khaaska iyo dalalkooda iyo dadkooda danahooda dalkan u burburinaya marka dad la shaqaystaana waa jiraan dad ka horjeedaana way jiraan waxani waa siyaasad soomaaliya maanta sharciguma sarreeya siyaasadda wax walba lagu xaliyaa marka wixii jiraa waa soo bixi doonaan laakiin waa wa waa jirtaa xantaas aad bay suuqa ugu jirtaa dhanka xisbiyada haddaan usoo noqdo maalin dhaweyta xisbiyo dhowra si horudhaca loo sharciyeeyey inta in leeg baad rajo ka qabtaan in muddada la qabtay doorashooyinka hal qof hal cod in la in inaad la gaadho inta in leeg bay suurtagal tahay wallaahi anigu shaksiyan waa ku hanweynahay waa ku rajo weynahay maxay ahayd laakiin de soomaaliya qabyaaladaa ka horeysa qarannimada marka waxaan u malaynayaa in haddii aan loo gurmanin oon xooga la saarin waddankani meel tegi maayo intay qabyaaladu socotaa oo ay qabyaaladu horeyso oo wax walba qabyaala lagu xalinayo waa waxay caadaw inoogu talagalay boqol sano iyo boqol iyo konton sano ka hor oo inagu qabsado oo inagu qaybqaybiyey maanta haddii wax walba laga hormariyo qaranka wax walba waa soconayaan doorashadu ma adka guddigii doorashooyinku shuruucdii oo dhan waa diyaariyeen waxay wixii iyaga khuseeyey annaga baarlamaanka sharcigii axsaabta waa baaskaraynay tii doorashooyinku waa socdaa waa hale waa dhow yahay nidaamkii doorashada lagu geli lahaa xitaa almost eighty percent waa la isku raacay waa nidaamka la yidhahda proportional representation axsaabta codka ay lasoo baxaan qaybsanayaan axsaabtana lagu tartamayo ee aan qof loo qof qof kale la tartamayn marka nidaamkii istraatiijiyadii waa taalaa wax kasta oo baahi oo loo qabay in doorasho dhacdo waa diyaarsan yihiin almost sharciga doorashooyinka un mooyaane kaasna waa socdaa weli saddex sanaa sare hare haddii ilaahay yidhaahdo sidii haddaba doorashadii ayaantii dhaweyd labada kun iyo lix iyo tobanka u dhacday magaalooyinka ka dhacday unba haddii maaragtay lagu heshiiyo laga qaban doonaa dadkuna intiibay ka tiro badanayaan waxaa kaarhkii maleshiibiyada qofkii wadanka kule registration maleshiibiya geli kara citizenship looga waa muhiim laakiin waxa waa laga gudbi karaa marka doorashada waa iska waa fududa waana dhicig afghanistan baa noocani ka dhacay iyadoo waxasoo dagaali ka socdo ciraaq buu ka dhacay suuriyada xataa gubanaysay saddex jeer laba jeer uu ka dhacay marka liberia uu ka dhacay dalalka dagaaladu ka dhacaan oo dhan waa kugu sahlan si si si hore loogu socdo marka doorashadu waa sahlan tahay ha haddii dee ba- ay dadku haddii maaragtay ay laysla wada ga- qaato oo laysla wada garto taasi waxay ahayd eh, xildhibaanad fawziya xaaji aadan guddoomiyaha xisbiga qaranka